أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu linshiqaaq ka mid ah ama suuratu ida samaau inshaqat labadaba waa la yihaha suuratu linshiqaaq iyo suuratu ida samaau inshaqat sidaa ayay xadiidka ugu timid dambe suuratu linshiqaaqna masaaxifta ayay ku taallaa waa suura makiya qur-aankii qabla alhijra soo degay ayay ka mid ahayd qiyaamaha iyo waxa dhici doono iyo ayay ka waramaysaa iyo xaalku siduu isku bedelaya caalamkan kadibna gaalada bacfiga iyo inkirsan iyo dadka say kala noqon doonaan qiyaamaha kuwo kitaabkooda midig laga siiyo iyo kuwo bidix kitaabkooda laga siinayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim idaa goortii assamaau samada inshaqad ay dildilaacanto ay dhambalanto wa adinad ay dhegaysato lirabbihaa rabbigeed ay dhegaysato wa xuqad waana loo xaq siiyey sidaas oo inay rabbigeed maqasho oo waxa uu farayo ay yeesho oy u hoggaansanto waa mid marka loo xaq siiyey waidaa goortii al ardu dhulkii muddad la taago oo la fidiyo wa alqat ay tuurto maa dhulkii uu tuuro maa wixii fiihaa dhexdeeda ahaaday wa takhallad ay marato oo ay markaa wixii gudaheeda ku jiray ay ka martaan ay ka marato eber ay ka noqoto wa adinad ay dhagaysato lirabbihaa rabbigeed ay dhagaysato wa xuqad waana loo xaqsiiyey sidaas jawaabtii marka idaadu waa iska qadaran tahay oo markii sidaa waxa ay dhacaan laaqaa kullu insaanin kadxahu insaan kasta camalkiisii ayuu la kulmayaa in sidaa loo soo qadarana waxaa lagu keenay yaa ayuha alinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqiih kii la kulmaayo camalkaaga ayaa tahay insaankii maadaama uu camalkiisii la kulmayo idaadan dee shardiyo waayo jawaabay iska rabtaa jawaabkeedu marka wuxuu noqonayaa laaqaa kullu insaanin kadxahu amaba in jawaabtii layska qadaro oo lagu dhiso wixii suuratu takwiir iyo suuratu linfitaar jawaabihii ku jiray oo kale in la siiyo ida samaau shaqad waadinad lirabbiha waxuqad waida alardu muddat waalqat maa fiiha watakhallat waadinat lirabbiha waxuqad hee calimat nafsun maa axdarat ama calimat nafsun maa qadamat waakharat intaa markay dhacaan naf way ogaanaysaa waxay hormarisay iyo waxay dib marsatay sidaasna waa la qadaraa waxaase ka fiican laaqaa kullu insaanin kadxahu in la qadaro oo jawaabtii idaada sidaa laga dhigo idaa markii goortii assamaau samadii inshaqad ay dildilaac ay yacnii dhambalanto samadu markay dhambalanto malaa'igtu ay kasoo daataan markaas kasoo degtaan wa adinad ay wastamacad ay dhegaysato idaada ficil maadi haddii uu xataa ka daba maro iyada waa darfun limaa yustaqbal marka macno un markaa mudaaric unbaa laga laqbeynaa laakiin maadi maxaa hadda looga looga dhigayaa wax layska hubaba waay idaa goortii asamaau samadii inshaqad ay dhambalanto wa adinad wastamacad ay dhegaysato waay adina ya-danu waa dhagaysana waay macnaha ayb wa adinad ay dhagaysato samadii lirabbihaa rabbigeed ay dhagaysato wa xuqad waana loo xaqsiiyey sidaas ay waxuqat lahaa an ta-dana xaq bay u leedahay oo gar ayay u leedahay samadu rabbigeed inay maqasho oo ay dhegaysato ayb ay waxuqad macnaha ay maxquuqa tu loo xaq siiyey waayo oo in loo xaq marka mid loo xaq siiyey oo gar u leh waayo inay rabbigeed adeecdo ay dhegaysato ilay rabbigii abuuray ku tasarufayey maamulayey waaye wa idaa goortii al ardu dhulkiina muddad la fidiyo oo la taago ay busidad daahirka aayadda marka waxay ku tusaysaa dhulka waa la fidiyey marka la leeyahay buurihii baa la baabi'iyey waay ilaa dhulkan hadda si kastoo dhulku meelo kamida uga fidsan yahay haddana sidaad waxaa un ishaadu waxunbaa soo celinaya ama dhismo bani aadan dhistay ha noqdaan ama buurihii dhulka ku qotomay ha noqdaan ama bad saad saa ugu fiirinayso un bad ay kusoo xirayso wax allaale wixii dhulka yacnii kaasoo xirayay adiga ama buur ha ahaato ama wixii lamidaba wax kastoo dhulka ka taagnaa oo taag dhulka ka taagan ahaa waa la simayaa oo dhulkii baa lala simayaa dekan dekan ayaa laga dhigayaa markaa sidaabay dhulku uu ku fidsanaanaa marka caalam isbedelayaa marka laga sheekeynaa caalamkan hadda aan naqaano caalam si ka duwan ayuu u ekaan doonaa marka qiyaamuhu yimaado wa idaa goortii al ardu dhulkii muddad la fidiyo oo la taago wa alqad ay tuurto dhulkii ay al ardu dhulkii ay soo tuurto maa wixii fiihaa dhexdeeda ahaaday maxaa dhulka dhexdiisa ah amwaadii dadkii yacnii dhulka hoostiisa wixii ku jiray ee dad dhintay ahaa bannaanka ay keento ayb kaydkii dhulka ku jiray ee dhulkan dhex ceegaagayna sidoo kale marka ay dhulka soo tuurto kulli wa alqad ay tuurto dhulkiina maa wixii fiihaa dhulka dhexdiisa ahaa ay soo tuurto waxa dhexdeeda ahaaday wa takhallad ay ismariso eber iska dhigto takhallad waa tafacalad waaye marka tafacala takallufaa ku jira marka mubaalaga fit ee ay takallafad waxay isku kaliftay inay eber iska dhigto yacnii dhulkii allah amray iyadana waxba maba reebaninba ile mar haddii a rabbi ou amray una suurtogeliyey waxay reebanaysa ma leh wa takhallad marka ay eber iska dhigtay waay oo ismarisay wa adinad ay dhegaysatay lirabbihaa rabbigeed ay dhegaysatay waxuqad waana loo xaqsiiyey midda hore samada waaye wa adinada hore middan dambena waa dhulkii waayb markaa intaa markay dhacaan laaqaa kullu insaanin kadxahu insaan kastaa camalkiisii ayuu la kulmay yaa ayuhaa hooy al insaanu insaanow innaka adiga kaadixun mid dhibtoonayaa tahay oo camal falayo ilaa rabbika rabbigaa intii ka a u dhibtoonayo kadxan dhibtoosho u dhibtoonayaa tahay fa mulaaqiihi kula kulmayaa tahay rabbigaa fa mulaaqiihi ay fa mulaaqii rabbika insaanow aduu mid rabbigaa la kulmayaa tahay laba meel baa marka aayaddan iyadan ay wax ka tilmaamaysaa yaa ayuhaa way al insaanu insaanow innaka adiga kaadixun xaqiiqatu lkadxi waxaa laga wadaa itcaabu nafsi nafsadda in la dhibo ama in la yidhaha kaadixun waxaa la dimnisiinaa macnaa saacin marka muxuu noqonayaa yaa ayuha alinsaanu innaka adiga kaadixun ay saacin mid shaqaynayaa tahay leanna qofku markuu shaqeeyo waa dhibtoona waa daalayaa noog baa gelayo marka kaadixun bimacnaa saacin ku soconayaa tahay adiga ku shaqaynayaa tahay sidaas marka in la dimni siiyo bimacnaa saacin laga macneeyo min baabi tadmiin ama in macnaheedii caadigaba laga macneeyo la yidhaha innaka adiga kaadixun ku dhibtoonayaa tahay ilaa rabbika rabbigaa intii ka abaad u dhibtoonaysaa see marka xagga rabbi oo ugu dhibtoonayaana saad u shaqaynayso u shaqaynayso u shaqaynayso waa dhimanay xagga rabbi unbaad u dhibtoonaysaayo camalkaagu siduu u socdo waa dhimanaysaa oo mar unbaa marka dhimashadii unbaa kaa daba imaanaysa ayb walamaa aala sacyuhu wa kadxuhu insaanka sacyigiisa iyo shaqadiisa mar hadday u dhammaatayba ilalmowt geeri ay u dhammaatay jucila kadxuhu ilaa rabbihi marka shaqadiisa xagga rabbiyay u socotaa marka orod orod orod shaqey shaqey shaqey xagga rabbiyaad u dhammaanaysaa oo mawdkii iyo geeridii waay tan hore marka haddii aada dhimato ee qabriga lagugu duu yacni lagu duugo sidaas may ku dhammaanaya arrintu maya fa mulaaqiihi kii rabbigii la kulmayaa tahay insaanow intaa lagugu day marka saad u shaqaynaysana waa dhimanaysaa rabbi baad la ku ayaad aadaysaa xaggiisa u dhibtoone marka dambena waad la kulmi doontaa rabbi ayb yaa ayuha alinsaanu insaanow inaka adiga kaadixun ku dhibtoonayoo shaqaynayaa tahay ilaa rabbika rabbiga intii ka a kadxan dhibtoosho ama shaqo fa mulaaqiihi damiirkan laba meelaa loo celiyaa ay fa mulaaqii rabbika rabbigaa kula kulmayaa tahay insaanu ayb ama in la yidhaha fa mulaaqii kadxika fa mulaaqin kula kulmayaa tahay hi shaqadaada mid la kulmayaa tahay waxaad adduunyadii ku qabatay mid aakhira la kulmi doonaa tahay wayna oo qabrigana aada qeyb kula kulmayso qeybna aakhirana lagu dhammaystiri doono marka damiirkaas ama camalka u celi ama rabbi u celi labada tafsiir laba tafsiiroo jira ee insaan kastaana de rabbi waa la kulmi doonaa waayo nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi xadiidkii cadiy bni xaatim maa minkum min axadin ilaa sayukalimuhu rabbuhu qof idinka idinka mida ma jiro ilaa rabbigiisa ula hadli doonaa laysa baynahu wa baynahu tarjumaan iyadoo wax tarjumaana labadooda uunan u dhexaynin fayanduru aymana minhu falaa yaraa ilaa maa qadam midigtiisa u fiirinayaa wax kale ma arkaayo wuxuu soo shaqeeyey maahani wayaraa ashcama minhu bidixdiisa u fiirinaa falaa yaraa ilaa maa qadam wixii uu soo hormarsaday unbuu arkayaa wax kale arki maayo fa yaraa tilqaa'a wajhi wejigiisa hortiisa u fiirinayaa falaa yaraa ilaa naar naar ma ahane wax kale arki maayo insaankii marka mid rabbi la kulmaya waay shaki la-aan qof kastoo weliba nebigu wuxuu leeyay axad kastaa rabbigiisa ula hadli doonaa marka rabbi marku kula hadlo oo uu ku su-aalo cumrigii lagu siiyey maalkii lagu siiyey cilmigii lagu siiyey dhallinyarinimadii lagu siiyey marka wax lagaa weydiiyo jawaabaa la rabaa marka qofka inuu jawaab ay u diyaarsan tahay oo hadda marka waxaa weeyaan qof sidaa marka ay sugayso waciid intaas baaba noogu filan haddii qalbigeenu yani waciidku uu taahiirinayo tanaa noogu filan insaankii marka laba ayuu noqonayaa fa amaa man qofkii uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisii la siiyey biyamiinihi midigtiisa laga siiyey fa sawfa mar dambaa yuxaasabu lala xisaabtami doonaa oo la xisaabi doonaa xisaaban xisaab xisaabta oo yasiiran aada u fudud ayaa la xisaabi doonaa wayanqalibu waa gadoomi doonaa ilaa ahlihi ehelkiisa intii ka abuu u gadoomayaa xuurulciintii iyo kuwii aadamiyaadka ee jannada ugu sugnaa masruuran xaal uu yahay mid la farx geliyey isagoo la farxad geliyey kuwa marka kitaabkooda midigta laga siinayo rabbi sidaas uu tilmaamay fa amaa man axadkii uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyey diiwaanu acmaalihi waayo kitaabka wixii adiga kiiskaagii lagu soo qoray fa sawfa jeer dambe ama mar dambaa yuxaasabu la xisaabin doonaa xisaaban xisaab xisaabta oo yasiiran aada u fudud xadiid marka waxaa jiro saxiixa ku sugan oo bukhaari uu wariyey uu leeyahay yacni cabdullaahi bn abi muleyka uu leeyahay ana caaishata zawja nabiy sal ll ly slama caa-isha kaanad waxay ahayd laa tasmacu shay-an laa tacrifuhu ilaa raajacat fiihi xataa tacrifahu caa-isho ma maqli jirin shay aynan garanin ilaa waa ku celin jirtay nebiga ilaa ay ka fahamto yacnii inay wax ogaato iyo wax barato aaday u danay jirtay wixii ka ishkaal galo waa ku celin jirtay nebiga sal ll ly slam waa su-aali jirtay qofkana de sida laga rabo saas wixii sharci ah oo diin ah hawana ma galo saad adiga jeceshahay inaad iskaga qaadatana ma aha inaadan u dadaalin oo aadan su-aalin oodan baraninna ma aha xaqu marka waxaa weeyaan marka dadku xataa ay wax isku qabtaan oo wax la isku khilaafo xaqu waxa uu yahay inaad arrintaa ka meel keento oo aad yacni su-aalaha u badsato fahamka aada aada ugu dadaasho rabbi aad bariso markaasaad marka macnaha dhabtaa xaqiiqda aada garan kartaa haddii laakiin wixii diin kugu laaqmo ama aada fahmi weyso arrintuna ay diin tahay oodan cidna su-aalin oo adiga kaliga ah isu jawaabto ama sida nafsadaada jeceshahay un aada ka raacdo ee adduunyada markaad ka tagto qiyaamihii markaa dee cudurdaar yeelan maysid waxaan marka dadku ay isku haayaane masaa-il diini ah marka dadka caamada waxaa laga rabaa inay juhdi ku bixiyaan say ku fahmi lahaayeen insaankana ilaahay caqli buu siiyey si wax loo raadsado fahmsiiyey qof ma jiro iska yacni taagan oo maskaxdiisa qabo oo aan waxba fahmi karin ma jiro waxwaa fahmi kartaa laakiin adiga bal horta dadaal meelihii aad wax ka fahmi lahayd saa wax u fahmi lahayd qalbigaagana hawada ka dheeray ka fogey haddaad sidaas yeesho ilaahayna kaalmaysato waa fahmi wax laakiin hadduu qofku meel cidlaa asagoon waxba raadinin uu yidhaah waa wareernay dad caamaan nahay waana la wareeriyey ninkan sidaan u dhahayaa kan culimmadaa sidaan buu dhahayaa farna aadan qaadaynin inaad wax fahamtana aadan rabin waa khatar ganacsigaaga marka aad rabto inaad ka hadasho ama shaqadaada ee waa wareernay dadku ma dhahan aaday wax u raadiyaan si daqiiqay wax u raadiyaan waxa u dantaana waa fahmaa markaas laakiin diinku waxaad moodaa shaydaanku inuu dadka ka leexinayo arrintaa iyadan marka caaisha sidaasay ahayd qaalat marka waxay tihi qaala nabiyu sal l slam nabigaa wuxuu yihi man xuusiba cudib qofkii la xisaabo waa la cadaabaa buu yihi nebiga qaalat caaishatu radia allahu canha caaisha waxay tihi faqultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuul allow awalaysa yaquulu llahu caza wajala alla miyounan dhehaynin fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran ilaahayna xisaab fududou sheegay adigana ninkii la xisaabo waa la cadaabaa baa tihi ee ka waran qaalat waxay tihi faqaala nebigu wuxuu yidhi inamaa daliki alcardu inamaa daaliki kaagaasi alcardu waa bandhiga fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiranta xisaabtan fudud baa la xisaabi doonaa middan uu alla uu leeyahay waa bandhig bandhig maxaa laga wadaa dembigaanaad samaysay soo maahan haa kanna waa samaysay kanna waa samaysay adduunyadii waa kugu asturay haddana waa kuu dembi dhaafay xisaabta fudud midaas waa ee midda nebigu uu tilmaamayana waa haddii xisaabta hal hal shay lagugula xisaabtamo qofku waa halaagsama bal riwaaya waxay leedahay man nuuqisha alxisaaba cudib qofkii xisaabta lagu adkeeyo waa la cadaaba ee nicmada ilaahay noo galay maan gudi karnaa taqsiirka iyo gaboodfalka iyo aan samaynayno ayb marka xadiidkuna macnou ka hadlay aayadduna macnay ka hadashay meeshaa marka maxaa laga fahmaana in axaadiidta rasuulka haddaad adigu fahmi weysay inaadan la degdegin oo aadan dhihin waxaan waxba kama jiraan aayadda qur-aanaa saan dhahayso inaadan dhihin waayo maxaa yeelay aayaddana nebigaa lagu soo dejiyey xadiidkana nebigaa yidhi hadduuba xadiidku saxiix yahay adaa fahamkaagaa wax si ka yihiin marka waa inaad culummada su-aashid aayaddan maxaa laga wadaa xadiidka macnihiisu muxuu yahay inaasaad tiraahdid waqti waxaan ku jirnaa marka dad badan oo juhaal ah wixii wax allaale xadiidku markay wax ka fahmi waayaan nacayb ay u qabaan axaadiidta inay yidhaahdaan qur-aanku ka hor imaanaa xadiid ma jira marka sidaas marka in la yidhaahdo taasaa dadkii in badan oo kamida ka badatay zamankan waana arrin lagu dulminayo masaadirta islaamka qur-aankuna waa masder xadiidkuna waa masder kullina waa waa wada waxyi ilaa dadka hadda waxay marayaan inay qaar yidhaahdaan dad soomaali ah weliba ay leeyihiin axaadiidtii abu hureyre ee tajsiimka abu hureyre inay duraan duraan bay waxay leeyiin nebigu ka been abuurtay wuxuuna sheegay axaadiid ilaahay bani aadam u ekaysiinaysa markaasay waxay axaadiidu tajsiim liabi hureyra waxay marka bani aadamku hadduu daxadkiisii dhaafo cilmi la-aanna uu ku waramo cid uu deynayo ma laha ayb mar hadda abu hureyrana waxa ay u necban yihiin wax kale ma ahane de axaadiidtii nebiga ee qur-aankii lagu fasirayay inteeda badan isagaa wariyey nacam mana ku been abuuranin nabiga abu hureyre rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaar waxay leeyihiin saddex sanuu la jooga waxaanu xadiidta say ku dhacday ee mucjisa mucjisaa jirto nebigaa marada fidsa yiri markaasuu nebiga ugu u duceeyey isku laalaab maradii buu yihi xabadkou saartay wax damba maba iloobin marka wax ilaahay diintiisa ku ilaalinayo nebi maxamed ka duceeyey yacni in qofku uu yidhaha say ku dhacday oo uu ka wado ictiraad ma fiicno ayb marka alla wuxuu leeyahay fasaw- fa sawfa mar dambaa yuxaasabu la xisaabin doonaa kaasi xisaaban xisaab xisaabta oo yasiiran aada u fudud wayanqalibu waa gadoomaa ilaa ahlihi ehelkiisa u gadoomayaa ehelkani waa xuurulciinta jannada ama kuwii aadamiyaadka ahaayo ilaahay jannada daxaasaskiisii iyo jannada markay galaan iyo si halkaasna waa la yidhaahdaa wayanqalibu waa gadoomayaa ilaa ahlihi buu u noqonayaa ehelkiisa intii ka ama suruuran isagoo la farxad geliyey way- wa amaa man axadkii uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisa waraa'a dahrihi duudkiisa gadaashiisa dhabarkiisa gadaashiisa kii laga siiyey sidee dhabarka gadaashiisa looga siinayaa midigtii ayaa luqunta lagu xiraa bidixdii ayuu marka gadaal uga qabsanaa marka marka bidixdiina waa ka qaadanaa gadaal xaggeedana waa ka qa- waa ka qaadanaa fa calaamad marka waxaa weeyaan calaamatu shaqaawa walkhudlaan fa sawfa dib dambe mar dambe ayaa kaasi yadcuu oo u yeeran doonaa hubuuran buu u yeeran doonaa halaag markaa hoogayey ba-ayey ayuu dhihi doonaa waa hubuuraa ayuu leeyahay fa sawfa mar dambaa yadcuu oo u yeeray u yeeranayaa hubuuran halaag wayaslaa wuxuu geli doonaa saciiran naar shidmayso wayaslaana waa la akriyey wayusallaana waa la akriyey wayusallaa marka la yidhaha waa la gelin doonaa waay wayaslaana waa geli doonaa saciiran buu geli doonaa naar shidmayso inahu isagu kaana wuxuu ahaaday fi- masruuran mid la farxad geliyayo faraxa batarin wa asharin kibir iyo qooq faraxiis yacnii kula farax geliyey buu ahaaday fii ahlihi ehelkiisa dhexdiisa ehelkiisii dhexdiisii ku lagu farax geliyey ayuu ahaaday yacnii fi dunyaa adduunyada waaye marka mid iska faraxsan buu adduunyada ku ahaa oo marka muxuu ku faraxsanaana bitibaaci hawaahu siduu doono inuu yeelo dooqiisii inuu raaco nin iska dooqiisii la ciyaaro oo wixii uu eh, yacni uu maaga sameeyo shahwadiisa koro ayuu adduunyada ku ahaa baynamaa dadka mu'miniintana fii suurati duur maxaa rabbi uu ku tilmaamay inaa kunaa qablu fii ahlina mushfiqiin waxaan ahayn annaga adduunyada markaan joognay kuwa cabsado ayaan ahayn guryaheenna markaan joognay oo mustaqbalkeenna muxuu noqon doonaa ma jannaad geli doontaa naar miyaa lagu gelin doonaa khaatimadaada say noqon doontaa umuurahaasaan ka walwalsanayn marka cabsida adduunyadu wax fiican waaye nacam, in lagu cabsado haddii aan ninkaan adduunyada ku cabsaninna ee waa kanaa marka inahu kaana fii ahlihi masruuran nin iska faraxsan oo undooqiisa la ciyaarayo oo hawadiisa raacayo oo kibir farxad kibir kula farax geliyey ayuu ahaa marka hadda waxaa ugu sii daran de macsi marka aada gaalnimo haddana aad ku faraxsan tahay bidco haddana aada ku faraxsan tahay ood ku qosqosleysid oo aada aa ugu far faraxsan tahay macsi aada ku faraxsan tahay ugu sii daran ayb inahu isagu midkan kitaabkiisa bidixda laga siinayo kaana wuxuu ahaaday huwa isaga masruuran mid la farxad geliyayoo faraxa asharin wa batarin ayuu faraxsanaa fii ahlihi ehelkiisa dhexdiisa lagu farxad geliyey adduunyadii markuu joogay inahu isaga danna wuxuu maleeyey an lan yaxuura inaan la soo celinaynin ay an lan yarjica ila allaahi ilaahay xaggi intii ka ama xaggiisa inuunan usoo noqonaynin sidaabuu maleeyey u malaysnaa an lan yarjica ilayna walan yubcatha markaabuu rabbi wuxuu yidhi balaa inaan la soo celinaynin oo rabbi xaggiisa loo soo celinaynin iska daaye layaxuuranna wuu soo noqonayaa oo soo noqonayaa ina rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahaaday basiiran mid arkid badan bihi isaga arkid badan buu ahaaday rabbigii mid aada u arkaayo ayuu ahaaday min yowmi khalaqahu markuu abuuray ilaa an yabcahahu rabbi maalinkuu abuuray ilaa maalinkuu soo bixinayo hal marna kama qarsoonaanin marka inahu kaana bihi basiiran macno weynaa ku jiro oo waciidaa ku jiro ee iyagana radinna waa u tahay ee rabbi adiga markuu ku abuuray ilaa iyo intuu kaasoo bixiyey ku ku arkaayey waa ku ogaa axwaashaadii hadduu cilmi u lahaa oo ogaayna ee inuu kusoo bixi waaye ma dhacayso falaa uqsimu bishafaqi falaa uqsimu waan dhaaranayaa bishafaqi baan ku dhaaranayaa cirguduudka shafaqu waxaa weeyaan cirku marka uu guduuto goormuu cirka guduutaa maqribka qoraxdu markay dhacdo welina saameyntii cirka weli ay ku leedahay qoraxda ee cirku marka weliba jihada ay qoraxda ka dhacday ee galbeed waxaa ka muuqanaya marka guduuda ka muuqanaya shafaqa marka kaasaa la yidhaaha luqatan marka ashafaqu luqatan alxumratu waa guduudka bacda guruubi shamsi ilaa waqti salaati alcishaa sharciguna sidaas u waayo walidalika ibnu cumar waxaa ka ansaxday inuu yidhi ashafaqu lxumratu shafaqu waa guduudka cirka ku yaallo ayb cirkaas marka guduudka maxaa loogu dhaaranayaana waqtigaa isbedelaya maalin iftiin badan baa laga baxay jawigii waa isbedelay yacni xaaladii waa isbedeshayoo mugdi baa la galay arrin marka aad loogu cibro qaato wa ikhtilaafi alaxwaal ayb qudrada rabiyay kutusay soo maaha nacam maalin iyadoo lagu jira haddana in habeen la galay oo haddana cirkii rabbi uu sidaa yani calaamadda uu u yeelayo walleyli baan ku dhaara ayaan ku dhaaranayaa habeenkii iyo wamaa wixii wasaqa uu ururiyey ou koobay habeenka wixii uu koobsaday ou koobay oo ururiyey yaan ku dhaaranayaa habeenkana marka wamaa wasaqa maxaa loo leeyahay habeenku wax kasto markuu habeenku dumo oo mugdi la galo qof walba meel meeshiisii u galaa nacam bani aadam haddii uu yahay dee gurigiisiibuu ka ag dhowaanayaa meesha uu caawa ku baryi lahaa xayawaan haddii uu yahay godadka u galayaa godkiisiibuu u hoyanayaa maalintiina waa la qaraabtaa habeenkiina waa la habeenku marka wuxuu jamcinayaa wax kasto waleyli wamaa wasaqa marka la leeyahay habeen iyo wuxuu urursaday wax walbou habeenka ururinaa marka uu duma ayb macnahaasaa ku jira ay jamaca wadama ayb wlmacnaa walleyli wamaa jamaca wadama maa kaana binnahaari muntashiran wixii maalintii saas dhulka ugu yaacsanaa habeenkii waa xaroonayaan wadalika ana alleyla idaa aqbala awaa kullu shayin ilaa ma'waahu ayuu u dunmaa ayb mujaahid isaga wuxuu yihi maa lafa waadlama calayhi habeenku wuxuu ku mugdiyeeyo korkiisa habeenka marka mugdigiisu shay walba waa gaaraa soo maha wax uu dhaafaayo ma laha ayb macnahaasaa ku jira marka macno aada u weyn wey habeenkaa mugdigaa ilaahay intuu keeno dadkii haddana marka faafitaankii iyo dhulkii lagu kala faafsanaa oo haddana lagela yacni laga aruuraayo walqamari baan ku dhaaranayaa dayixii idaa goortii ittasaqa ou sinaado ou ekaado ama itasaqa ijtamaca ou soo ururo isagana wamtala-a uu buuxsamo walqamari dayixi baan ku dhaaranayaa idaa goortii itasaqa uu buuxsamo ou ekaado goormuu buuxsamaya habeenka saddex iyo toban afariyo toban shan iyo toban ama afariyo toban shan iyo toban lix iyo toban dayixu waa buuxaa iftiinkiisuna waa badan yahay isaga dhanna marka waa kaamil markaasuu rabbi ku dhaaranaa marka subxaanahu watacaala nacam xagga quruxdana markaad fiiriso adde qurux iyo waxaa weeyaan aad buu u qurxan yahay dayaxa markaas dhinaca kale markaad fiirisana de qudrada rabbi daya yacni bishaani waa yar tahay markay dhalanayso waa soo dhammaystirmaysaa markay buuxsantah haddana waa yaraanaysaa suuratu yaasiinna waa kusoo marnay walqamara qadarnaahu xaggaasaan kusoo marnay ayb ilaa marka alla uu yihi xataa caada kalcurjuuni lqadiim wlqamara qadarnaahu manaazila xataa caada kalcurjuuni lqadiim walqamari dayixi baan ku dhaaranayaa idaa goortii itasaqa uu buuxsamo oo isaga dhan uu isku yimaado ayb latarkabunna lawallaahi yatarkabunna yacnii waxaad koraysaan ood fuulaysaan dabaqan xaalad ayaad fuulaysaan xaaladda oo can dabaqin bacda dabaqin xaalad gadaasheed ah xaalad baad fuulaysaan xaaladaasoo xaalad ay ka dambeyso tafaasiir badan baa ku jirta awalan laba qiraa'a ku jirta mutawaatira meeshaan latarkabunna iyo latarkabanna haddii latarkabunna la yiraahdo jamaca ku jiro waawljamaaca meeshaas ku qadaran oo marka latarkabuuna yay ahayd marka waawdii baa layska jaray damadaana la keenay si in waaw jaran tahay lagu tuso marka latarkabunna haddii la yidhaha insaanka o dhanaa marka laga hadlaa latarkabunna waxaad fuulaysaan insaanow waaye haddii latarkabanna la yidhaahdana macnuhu wuxuu iska noqonayaa markaasi laba macnaa meeshaas kasoo baxayso hal insaan marka in lala hadlaayo laakiin jinsi un loo jeedo insaan dhan usaa kusoo galo ama latarkabanna nebiga in lala hadlayo laleeyahay latarkabanna waad koraysaa oo koraysaa nebi moxamedow dabaqan xaalad xaaladda oo can dabaqin bacda dabaqin xaalad gadaasheeda ah ayaad markaa yacnii aad aada koraysaa sidaa in la yidhaahdo oo marka dabaqu maxaa laga wadaa haddii nebiga lagu fasiro cidda markaa korayso dabaqan ay samaa-an waay bacda samaa-in sama sama ka dambaysa ayaad fuulaysaa oo micraajkiisii iyo yaa laga hadlaa saddexdaa tafsiiraa ku jirta marka meeshaan ayb dabaqan can dabaqin xaaladdaa marka ibnu cabaas isaga wuxuu ku fasiray uu yidhi ay xaalan bacda xaalin qaala hada nabiyukum sala allahu calayhi wasalam bukhaari kitaabu tafsiir sidaasuu ku wariyay xaalad ayaad koraysaan xaalad ka dambaysa nebigiinii baa sidaa yidhi mar waxaad tihiin mani dhiigaad noqonaysaan waxaad noqonaysaan haddana yacnii cad hilib ah lafo hilib la huuyaad noqonaysaan ilmo yaraad tihiin mar yaraantii baad ka baxaysaan oo waxaad gelaysaan dhallinyaranimo dhallinyaranimadiiad aad kasii baxaysaan garmadoow iyo kahli baad noqonaysaan waa kasii baxaysaan qaarkiin wixii noolaado oday buu noqonayaa shaykuuquu saas ku gaara insaanku marka xaalad bacda xaalad unbuu ku jiraa maxay kutusaya marka middaa mar hadduu insaanku isbedbedelayo in la maamulayo waa kutusay koow laba waxaa kale kutusay dacfigiisa tabar daridiisa ile wax isbedbedelayo wax markaa yacni waxaa weeyaan un tabar daro iyo cajzi uu ku jiro macaanidaas baa ayaa ku jirto bacdi ahlilcilmi waxay ku fasireen xaalan bacda xaalin faqiiran maratan faqiiran waayo wa maratan haniyan insaanku asaga marba xaalad ku jiro mar waa faqiir mar waxbau haystaa xoolow haystaa xaalan bacda xaalin mar abaarow ku jiraa mar waa kasoo baxaa barwaaqow ku jiraa sidaana waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey latarkabuna dabaqan can dabaqin bimacnaa latarkabunna waad koraysaan oo koraysaan dabaqan ayaad koraysaan dariiq can dabaqin dariiqaas oo can dabaqin bacda dabaqin dariiq gadaashiisa oo marka waa maxay abuu cubayda wuxuu yihi latarkabunna sanana man kaana qablakum wa axwaalahum ummadihii idinka idinka horreeyay yahuud iyo nasaara ayaad ku dayanaysaanoo xaaladihii ay mareenaad idinkuna maraysaan laakiin dadka muuminiintao dhan ma aha qaar ilaahay markaa yacnii u wanaajiyey oo aan gaalada ku dayanaynin baa jiro laa tasaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum xataa yaatiya amru llah haddana laakiin nebigu wuxuu tilmaamay in badanoo ummadiisa ka mida in ummadaha ay ku dayan doonaan yahuud iyo nasaara weliba waxyaabaha ay uga dayanayaan waxyaabo diina ku jira diin wayna wayna badan yihiin waxyaabaha looga dayday waxaa ka mid a waxyaabaha diiniga maalan nebiguna uu ka digay intuusan dhimanin shan maalmood ka horna uu weliba ka digay masaajidda inaan qubuur la dhexgelinin lacana allahu alyahuuda wاnnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yuxadiru maa sanacuu waxay ayagu sameeyeenuu nebiga ka digayay sidaa ayuu yihi qabla an yamuuta bikhamsin ma jirtaa mase ma jirto ummado badan inay qubuurihii masaajid dhexgeliyeen ma jirtaa mase ma jirto waa jirtaa yaa looga dayday yahuud iyo nasaaraa looga dayday maxaa loo geliyeyna cibaado iyo barako iyo khayr ayaguna maxay u sameeyeen wax noocaasay u sameeyeen soo ma garanin hadhow marka kaas saari mayso anuu khayran ka waday kaasba khayr ou ka waday nacam adiga haddii kitaab laguu soo dejiyey asna waa loo soo dejiyey hadda ka hor isagii marka diintiisiibuu khilaafay wax lacnad keenuu la yimid adiguna diintaadii baad khilaaftay wax lacnad keenaad la timid maxaa marka isdhaantaan marka qofku marka inuu ka fogaado waayo waxyaabahaas waxaa ka mid a acyaadda yahu nasaaradii waad arkaysaanoo markii nabi ciise dhashay yay u dabaaldegaan weliba waa been waqtigay u dabaaldegaan oo afar iyo labaatanka shan iyo labaatanka december wax jira ma aha xataa nabiyullaahi ciise waqtigaa ma dhalanin waayo waqtigaas waqtiga timirta iyo ay soo go-do iyo sida badan ma aha nacam waa iyaga taariikh beenoo ayagu ay samaysteen waay nacam xilligaa marka christmas ayay u dabaaldegaan acyaad marka min cindihim ay ka keensadeen ay sameeyaan oo sharciga uunan u dirin innagana maxaan samaynaynaa hadda bishaan hadda aan ku jirna maxaa la samaynaa nebigaa dhashay ee gaaladaba nabaciisa waa u dabaaldegaan kuwa ku dhahaya arkay annaga maxaa noo diiday waa caynu wixii nebiga uu naga reebay ha ku dayanin uuna yidhi annagana inaan ku dayanaan daliil rabnaa inaan u keenno soo ma fahmin marka nebiga dhalashadiisa adiga dabaaldeg kaagama baahnee nebigu inaad raacdoa lagaaga baahan yahi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah qof nebi moxamed raaco oo aan inuu khilaafo ka cabsanayana nebiga ma necba waa jecel yahay bal kaasaa nebiga sal l l slam si dhaba u jecel innaga marka ciid saddexaad ma samaysan karnaa ciiduhu marka waa ciidulfitri ciiduladxaa iyo jumcadaa soo raacdo ciidulusbuuc ah ciiduhu arrimahooda marka waa tawqiifi sharci unbaa ciid laga qaadan karaa ma ka qaadan karna innaga maskaxdeenna ciid kama samaysan karno marka laba noocayna ummaddan u samaystaan ay gaalada uga daydeen ciidana waa ciido ku dhisan aan diin ku dhisnayn waa middan kowda luuliyo iyo kowda julaay iyo maalmaha maalmaha noocaas oo kale ah oo waa la farxaa la leeyahay xikmadda xataa u fiirso adiga markii ilaahay nicmo ku siiyo oo cadow ou kaa dulqaado maalan oo cadow kaaga gargaaro sideed rabbi ugu shukrisaana haddaad soonto dhib ma laha waa fiican tahay walidaalika nabiyullaahi muusa markii ilaahay badbaadiyey oo uu ka badbaadiyey fircawn sadwadiisii iyo cadaabkiisii nabiyullaahi muusa waa soomay maalintaas yowmu cashuuraa bay ahayd waa soomay waa soomay iyo waa ciidaynaa labay kala tahay ogowha lianna min shani lciid inaan la soominba waay hadigii marka waxaad leedahay rasuulkiyaa dhashay waa shukri waaye nebigaa isniin soomay nebigaaba ixtifaalay so u ixtifaalay isniinuu soomay ee adigii badar baad cunaysaa nacam see marka ciid ku tahay waxaan ciid iyo soon labayba kala tahay nacam nebigaa ciiday waa masabid waa masabid nebigaa ciiday bishan rabiicul awal labiiyo tobankeedu ciiday ama isniin walbou ciidi jiray ilaahay in looga cabsado waayo qiyaamaa la tegaa nacam nebigaa la masabidanayo waay nacam waayo rasuulullahi sala ll cl salama waa soomay shukran lilaahi nicmada markuu rabbi ku siiyo soon oo rabbi inaad yacnii u soonto nebigaad uga dayanee midaasi soonku laakiin ciid waa khilaaf dabaaldeg ma aha soonku nacam dabaaldeg iyo farxad iyo yacni wax cunid waa khilaafsan yahay nacam meeshaas marka in laakiin ciid la samaysto oo ijtimaac iyo dabaaldeg layskugu yimaado taas waa inuu ilaahay noo jideeyey bas walidaalika acyaadda muslimiinta fiiriya ciidulfitriga way soo noqonaya sanad walba farxaddeeda laakiin maxaa lasoo noqonaya mataqaanaa asbaabteedii asbaabtu waa maxay ramadaankii sanad walba waa soomeynaa waa soon hor leh ciidaa ka dambayso sanada dambe soonkii haddana waad soome asbaabtii ciidda waa taagan tahay ciidul adxaadana sidoo kale waayo wuquufu carafa sanad walba muslimiinta dadaa carafo taagan maalintii ku xigtana farxaddii waa la imaanaya laakiin adiga maalintaad xorowday hadda haddaad u dabaaldegmaagta sanad walba sanadkii ugu horeeyey unbaad sababkii haysaa sanada ku xigta xornimo lama qaadanayo midda ku xigtana xornimo la qaadan maayo nacam soo ma fahmin marka ciidaha dadka samaysto asbaabtii ciidda sanadka ugu horeeya unbaa asbaabta ciiddaas ay jirtaa sanadaha ka dambeeya ma laha sharcigu in la fahmo u baahan yahay nacam sharcigu wuxuu u baahan yahay in la fahmo waxyaabaha marka ummadaha gaalada looga daydayna waxaa ka mid a ciidahaas nacam oo middaan hadda aada arkaysaan weliba waxaan inay wax bidca aho faalsa ah ay yihiin waxaa ku tusaayo sanad walba waxbaa lagu daraa nacam ruuxaan hadduu nebigu sameeyey intuu sameeyey maa lagu ekeeya nacam rasuulkas waa soomay waxba laguma ziyaadiyey soonka sidau u cibaadeysa unbaa lagu gaabiyaa soomaa qabla acwaam jid inta la xero dhar gooniya la gashto kadibna yacnii rag iyo dumar lasoo bixiyo oo jidadkii marka lagu lugeeyo waxaas maanaan aqoon jirin qabla acwaam wax un miyaa iska soo i tan cibaado miya iyadana cibaadadii bay ka mid noqotayna qof marka sidau jecel yahay cibaado ka dhiganaya qofkaa marka waxaa u fiican waxaan inuu inta ilaahay uga toobad keeno intii nebi moxamed la yimid baanba la gaari karine inuu ku dadaalo waxaas marka xaggee laga keenay mataqaanaan ummad aan shiicada ahayn waxaas ma qabin ogaada shiicadu wax ka ciido badan ma laha waxay ciidaan cashuurada xusni waayo ciidoodaas eega cashuura markii la gaaro waxbay qalayaan waxbay gar waa isgaraacayaan seefay isku dhufan dhiigay iska keenayaan sideed iyo tobanka dulxija ciidulqadiira la yidhaaha waa maalin nebigu uu intuu maka ka soo baxay markuu soo xajiyey madiine isagoo u socdo meel la yidhaha qadiiru khum ayuu intuu kula hadlay muslimiinta ayuu wuxuu yidhi war wuxuu yidhi aalubeytka nebiguu xusuusiyey oo yani aalubeytkayga ilaaliya oo xaqooda ilaaliya u meeshaa ku sheegay nebiga sal l l slam maalinkaas bay ayagu marka waxay ka dhigteen ciid sababtoo ah wixii hawadooda ahaayo aya ayay isleeyihiin waa waafaqsan yihiin nimankii marka shiicadu marka ciiday ka dhigtaan dhar gooni bay xiranayaan hab gooni bay u socdaan mudaaharaadyadaan iyo jidadkan la lugeynayo cid kale lagama keenin xuseyniyaadayna dhahaan xuseyniyaad ayay dhahaan marka haddii wax walba lagu daraada sanad ka dambena wax kalead arkaysaa ka kasii dambeeyana wax kale waxaan joogsanaynin waay laakiin cibaado inay joogsataan roon intii sharcigu la yimid inay ku taagan tahay yaa muhim ancam qofku inuu wax fahmo hadduu rabana de wax inuu baaro waa yeeli karaa laakiin qof inuu wax fahmana aan rabin muran ama yacnii un in xoogaa wax un lacaayana un keliya ka dhigtay markuu meel soo istaago rasuulkaa la necban yahay rasuul diid yani naftiisa waa ogyahay inaan rasuul la diidanayn sababtoo ah qofkan masaajidka galaye tukanaye salaada markuu dukanaya nebiga ku sallinaya inuuna nebi diidanayn fii qaraarati nafsihi waa ogyahay laakiin rabbi bay dadku hortegi doonaan ayb latarkabunna marka aayaddan marka xaaladaha marka latattabicunna sanana man kaana qablakum xadiidkaas ayuu ku macneeyey abuu cubayda aayaddan macna xadiidkaa waafaqayo latarkabunna waxaad fuulaysaan oo fuulaysaan dabaqan xaalad xaaladda oo can dabaqin bacda dabaqin xaalad gadaasheeda ah famaa maxay baa lahum iyaga u sugnaaday laa yu'minuuna xaal aynan rumayneynin maxay maxaa u sugnaaday oo aynan u rumayneynin famaa maxay baa lahum iyaga u sugnaaday laa yu'minuuna xaal aynan rumayneynin waidaa haddii quri'a la aqriyo calayhim iyaga korkooda alqur'aanu qur-aanka lagu aqriyo laa yasjuduuna ma sujuudayaan qur-aankii haddii lagu dul akriyana ma sujuudayaan ama waidaa famaa maxaybaa lahum iyaga u sugnaaday laa yu'minuuna xaal aynan u rumayneynin waidaa haddii quri-a la aqriyo calayhim iyaga korkooda alqur-aanu lagu aqriyana laa yasjuduuna xaal aynan u sujuudeynin sidaa marka maxaynan yani marka qur-aanka lagu dul aqriyana aynan u sujuudeynin bal iladiina kafaruu yukadibuuna bal ee idraab intiqaali ah waay hadalkuna wuxuu ku socdaa irtiqaaءun fi اtacjiibi waاlinkaari ee yastamiruuna اtakdiiba limajiءi اlmudaarici bal iska daae bal e iskabadaa ka tag kaa hore iskaga iskabadaa aladiina kuwii kafaruu kufriyey yukadibuuna way beeninayaan alle iyo aaqira iyo qur-aankiibay iyo qur-aankiibay beeninayeen marka yukadibuuna ficil mudaaric waayo istimraarow faa-iideynaa yacni waxaa la leeyahay waxaa lasoo tilmaamay inaynan sujuudeynin marka qur-aanka la aqriyo waxaa ka daran inay takdiibku ayba mustamiriinku yihiin ay daa'imayaan beeninta alle la beeninayo ayayba joogteynayaan taasaaba kasii cajaa'ib badan bal ee aladiina kuwii kafaruu kufriyey yukadibuuna way beeninayaanoo qur-aankii iyo bacdigii bay beeninayaan wallaahu walxaal allaahu allana aclamu ay caliimun mid og ou yahay bimaa waxa yuucuuna ay ururinayaanoo waxa ay weelaynayaanoo qalbigooda ay ku ururinayaan iyadoo rabbi uu og yahay bay haddana beenintaa ku socdaan walxaal allaahu allana aclamu ay caliimun ku og ou yahay bimaa waxa yuucuuna ay ururinayaanoo laabahooda ay ku ururinayaan fabashir bishaaree hum iyaga ugu bishaaree bicadaabin cadaab cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo ila aladiina kuwii ma ahne aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha suusuuban sameeyey lahum waxay leeyihiin ajrun ajri baa kuwa ay leeyihiin u sugnaaday ajriga oo gayru mamnuunin ku la gooynaya aan ahayn ay gayru maqduucin walaa manquusin suurat lburuuj ama suuratu wasamaai dati lburuuj waa makiyatun qur-aankii marka